فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysyada wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada qodobada hadowlaha qadaro caawa dhow waxaan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka wajeerar ee dhulka soomaaliyeed ee n f d tafaasiil ku aadan weerarkaas iyo cidda lala eegtay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo dhimashadii dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool faahfaahin ka soo baxaysa nouca qaraxa iyo goobta uu ka dhacay ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan iyo sidoo kale askari lagu dilay magaalada baydhabo ee gobolka baay warar ku aadan dhacdooyinkaas ayaan caawa idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijka shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka mudug maxaa sababay tirada dhaawacmay waa imisa mas-uul ka warramaya ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan dowladda federaalk oo sheegtay inaysan haysan qalab ay ku baarto cudurka koronafirus ee halakeeya waddamada aanan muslimiinta ahayn haddaba siday ku dhacday in wasaaradooda caafimaadka ay sheegto inay hayaan qof qaba cudurka iyagoona sheegay inaysan helin qalabka baaraha rasmiga ah caawa dhowxa waxaad ku dhagaysan doontaan dhammaan goobihii waxbarasho ee magaalada muqdisho oo albaabada la isugu dhuftay iyo dowladda federaalka oo si aad ah u buunbuuninaysa cudurkan haddaba lacag miya buunbuunintan ku raadsanaysaa mise ka hortag ayay ka tahay waxaan wada hadalla kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaaddii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk maxaa ku kallifay in uu ka dego dal uu ka jiro cudurkan haddii uu hadafkiisu yahay ka hortagga qodobkaasoo faahfaahsan ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonaa insha allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar kale heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelaha abgaal iyo xawaadle oo wadadega qaybo ka mida gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan munaasabad weyn oo lagu soo afjaray colaadooda iyo mas-uuliyiin ka hadlayna dhow waxa waad ku dhagaysan doontaan taliya mas-uul ka ah mid ka mid a xeryaha ciidan oo ay dowladda federaalk ah ku leedahay magaalada muqdisho oo ka cabanaya qashin badan oo uu ku soo shubo maamulka gobolka banaadir ee dowladda waxaad dhegaysan doontaan taliyahan oo sheegaya inay halis caafimaad ku jiraan ciidan badan oo xeradaas ku sugan nadaafad darre awgeed codkiisa ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan guddoomiyaha maxkamadda hiiraan ee maamulka hiirshabeelle oo ka cabanaya guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabeelle sababo ku aadan inuu xabsiga ka sii daayey tobaneeyo maxaabiisa oo loo haystay dembiyo kala duwan sida ay sheegeen waraysi uu bixiyo oo cabashadiisa kusoo gudbiyey ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dhegaystayaal ee u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag aynu ku bilaabno dhacdooyin kala duwan oo inaga soo gaarayay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka wajeer oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo gumarey oo hoostaga wajeer waxayna si gaara u weerareen saldhig ciidamada kenya ay ku sugnaayeen kuwaasoo dhulkaas xoog ku haysta kenya khasaaro ayaa la gaarsiiyey oo waxaa laga dhaawacay askari ka tirsanaa kuwooda kaydka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab howlgallada ka dhanka ah dowladda kenya ee xooga ku haysata dhulka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay kusii badanayeen dhulka n f d halkaasoo khasaaro nafeed iyo mid maaliyadba lagu gaarsiiyey dowladda kenya
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli dhacdooyinka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaa idinku soo socda shil sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhacay qaybo ka mida dalka soomaaliya balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolada baaya bakool ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool faahfaahin ayaana ka soo baxaysa qaraxan ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed halkaasna waxaa la sheegay in ay ku qayeelayeen oo jaad ayay ku qaybsanayeen ciidamadan oo la shaqeeya xabashida ayaa markii uu qaraxa haleelay waa ay kala firdhadeen kuwo badan ayaana dhaawacmay inta la xaqiijiyo waxaa si xun qaraxan ugu dhaawacmay ilaa toddoba askari saacado kadib markii uu qaraxa ka dhacay degmada xudur waxaa soo gaaray ciidamo isugu jira xabashi iyo sidoo kale kuwa soomaalida ah ee koonfur galbeed waxaana ay magaalada ka sameeyeen baaritaano kuwaasoo aan wax natiijo ah ka soo bixin sidoo kale magaalada baydhabo mujaahidiinta howlgal gaara oo ay ka fuliyeen waxay ku dileen nin lagu magacaabo cabdulaahi yariisow wuxuuna ninkan ahaa askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed raggii dilkiisa ka dambeeyey ayaa waxay horey usii qaateen bambagacmeed oo ku hubaysnaa waxaanay howlgalladan oo idil ku soo aadayaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya ay ka dhaceen weerar kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamulada puntland iyo sidoo kale jubbaland فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysyadayaan dhegaystayaal isla marayna waxaan idiin soo wadnaa dowladda federaalk oo sheegtay inaysan helin qalabka sida rasmiga ah u sheegaya in qofka uu qabo cudurka coronavirus iyo warar kale oo la xiriira balse markaan shil sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu ka dhacay degmo ka tirsan gobolka mudug degmadan oo lagu magacaabo cagaaran ayaa waxay ka tirsan tahay gobolka mudug laba gaari oo midkood uu ahaa mid weyn iyo mid yar ayaa isku dhacay gawaaridan ayaa markii ay isku dhaceen kadib waxa ay sii jiireen ciddan yar ah oo degnaa laamiga ay ku socdaalayeen dhinaciisa halkaas ayuuna ka dhashay khasaaraha ugu xoogan ee uu sababay shilka tiradada oo ay ku jiraan caruur aad u yaryar ayaa si xun ugu dhaawacmay halka sidoo kale dad kaleetana ay ku nafwaayeen gudoomiyaha cagaaran ugu magacaaban maamulka galmudug ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna si faahfaahsan kaga warbixiyey waxaa shilka sababay iyo khasaaraha ka dhashay inta ay ka warqabaan magacayga waxaa la dhahaa nuur cabdisamed xasan waxaan ahay gudoomiye cagaaran shilkaas gawaari ka timi dhinaca boosaaso oo midna taransig ahaa oo barbukas ahaa midna markeed sacadweyn laga leeyahay aan jeclahay inuu ahaa baa adigu isku dhacay xaafadaha cagaaran xaafad ka mid a ba isla soo galeen adigu wiil yarna waa ku dhintay ilaa toddoba qof dad ana waa ku dhaawacmay isbitaalka weyn oo gaalkac ayaa lagu dabiibaya insha allah kolley dee dhaawac dhaawaca nimankii xitaa ku jira gawaarida waday baa xitaa ku jira oo dhaawaca dadka dhaawacmay waa caruur iyo dad waaweyn oo islaam waayeela ku jirta oo ciyaalka dhashay wiil yar oo sideed bilood aan u malay inuu ka yar yahay baa ku jira dhaawaca laftiisu waa kala culus yahay oo islaantaasoo kale gacan bay ka jaban tahay ilmo yar oo ilaa sideed bilood jira ah nadaxa madaxa adigu wax ka gaareen baan jeclahay oo adigu dhakhtarkay ku jiraan isbitaalka weyne gaalkac ayaa lagu dabiibaya reerka weeye waxaa dadka dhakhtarka yaallaa saddex ka mida waa reerka danyarta oo layduu sheegay oo reer cagaaran ah oo qofka ilmaha dhintayna waa wiilka dhintayna waa waa waa reerkaas gawaaridu jiirtay dadka horta wax ku gaareen meesha waa toddoba qof oo qof dhintay iyo lix dhaawaca lixda dhaawaca ohu saddex waa reer cagaaran labana waa darwalintii maamo reebacadweyn aan jeclahay oo kale inay ku jirtay oo aanan anigu arag laakiin dhak isbitaalka shalay lagado aduu dhaawac fudud ahayd may waa laamiga laamiga guri laamiga birimo ka ah oo labaatan mitir u jira ba intay laamiga iskala soo baxeen isla tageen oo reer waa bariistay oo nabad qabo oo halkaas iska bariisanayabay yaa gawaaridu isla tagtay iyagoo dilindiloonayo oo dee afartooda adinba ay kor أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا
oo ah hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ayaan weli isla maryanaa barnaamijka dhowxa waraysyada ayaad dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelaha abgaal iyo xawaadle oo ay ka dhexaysay colaad ku salaysan dhanka dhulka balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa waxay si rasmiya ha u sheegtay inaysan haysan qalabka ay ku baarto amaba ay ku ogaan lahayd in qofka uu qabo cudurka coronavirus waxaana xusid mudan in dhowaan haweeneyda ugu magacaaban dowladda federaalk wasiiradda caafimaadka ay sheegtay in ay hayaan qof qaba cudurka coronavirus amaba loo yaqaano covid nteen kaasoo sida ay sheegeen ka yimid dalka dibaddiisa haddaba sidee ayay ku ogaadeen haddaba marka hore aan idiin soo gudbino ku-xigeenkeeda oo lagu magacaabo maxamed saciid cabdulaahi kaas oo si cad uga markhaati kacaya in dowladda federaalka ah aysan gacanta ku helin qalabka sida rasmiga ah u sheegaya in qofka uu qabo cudurka coronavirus wuxuuna sidoo kale sheegayaa in dowladda federaalka ah ay si aad ah u buunbuuninayso iyadoona welwel badan reer muqdisho ay ku abuurtay qaar ay rabaan inay ka faa'iidaan arrintan aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa waxaana rajaynaynaa in ay iyaguna u naxaan shacabka waddankayaga ilaa iyo hadda ma lahan qalab lagu baaro cudurkan oo annagii dadka aan maalin dhaweyto baaritaanka qofka dadka lagu sameeyey ee wasaaradda caafimaadku ay qaaday maxaan raday kaljaradii waddan kalaa lagu soo fiiriyey marka hadda la joogo haddii ay jiraan dadka qaaroo sheeganayo inay wixii ay keensadeen waddanka ay sheeganayaan ummadda u naxaan leenahay waxaana rajaynaynaa in aan dadka in dadka loo dhimro oo aanan waxani uusan uusan noqonin wax ganacsi iyo iyo maxaa welwelka ummadda looga faa'iidaysto wixii meelihii dhibaatadu ay ka imaanaysay hadda ay afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha wasaaradihii arrimaha quseeye ay ka hadleen oo ay diyaaradihii iyo wixii la joojinayo maanta sidaad la socotaan dhowr iyo shan iyo toban maalmoodna sidaa noqonayso ra-iisul wasaaraha siduu xalayta ku dhawaaqayna in maxaa idhahdaa jaamacadihii meelihii lasu imaanayay iyo dugsiyadii hadda la maanta ka bilaabato aan xakinayno taasi micnaheedu ma ahan cudurka wuu baabaya mise ma baabayo cudurka wuxuu ahaa maxamed saciid cabdulaahi ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk oo sheegayay in dowladda federaalk ay haysan haysan qalabkii ay ku baari lahayd cudurka coronavirus kaasoo sheegaya in qofka uu qabo cudurkan amaba xaqiijinaya haddaba dowladda federaalka ah ayaa habeennimadii xalay waxay ku dhawaaqday in la xiro dhammaan goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoona taa sheegtay inay uga gol leedahay in cudurka coronavirus uusan dadka dhexdeeda ku faafin waaba haddii uuba ka dilaacay magaalada muqdisho xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo goob ka hadlayay ayaa waxa uu muujiyey dhaqaalaha ay dowladda federaalk ah ku raadinayso buunbuuninta ay cudurkan kaga dhex wado magaalada muqdisho xasan cali khayre ayaa wuxuu sheegayaa in hay-ado caalami ah ay ka dalbadeen lacago kuwaasoo ay kaga hortagayaan cudurka sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulammada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaadkana aan u xoojinno dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax kaqabadka cudurkan sidoo kale waxaan wadahadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan hadalkan ayaa xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk wuxuu jeediyey habeennimadii xalay maanta oo ahayd arbacuna wuxuu si deg deg ah ugu duulay dalka itoobiya oo laga diiwaangeliyey kiisas badan oo ku salaysan cudurka coronavirus taas oo ay dowladda itoobiya sheegtay in ay khatar ku jirto haddaba dad badan waxay isweydiinayaan haddii xasan cali khayre uu hadafkiisu yahay in cudurka uu ka hortago maxaa sababay inuu aado dal uu ka dilaacay cudurkan isagoon dhanka kala jebiye go'aamo dhowaan ay soo saareen taasuu ku aadanayd in ay xayireen dhammaan duuliimaadyadii dalka ka bixi jiray iyo sidoo kale kuwii soo geli jiray
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan taliyo mas-uul ka ah mid ka mid a xeryaha ku yaala magaalada muqdisho oo ka cabanaya nadaafad darro sheegayna in ciidamo badan ay halis ku jiraan nadaafad darro awgeed balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale waxa ay heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelaha abgaal iyo xawaadle uu ka dhexeeyey muran dhuleed munaasabad ka dhacday deegaanka shaw oo ka tirsan hiiraan ayaa waxaa lagu soo afjaray kulan in muddo ah u socday beelahan iyo sidoo kale maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay dhinac socdaan walaayaadka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale hiiraan kulamo gooni gooni ah oo in muddo ah socday kadib waxaa laga soo saaray bayaan qodobo badan ka kooban kaasoo uu soo saaray maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana labada dhinacba laga dalbaday waa labada beel abgaal iyo xawaadle inay dhaqangeliyaan bayaankan mid ka mida guddiga ayaana goobta ka akhriyey ujeeddo go-aan ka gaaris dhul laysku haysto ee iji kana tirsan walaayada shabeellada dhexe bayaan ka soo baxay qismiga musaalaxada iyo calaaqaadka ah maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakatu shabaab almujaahidiin kadib markii uu tegay qismigu dhulkaas ku yaal iji taariikhdu markay ahayd lixda bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo kow sidoo kale qismigu wuxuu la kulmay odayaal waxgarad iyo beeraley odayaasha qismigu la kulmay waxaa ka mid ah ama ka mid ahaa odayaasha xawaadle kuwa abgaal kuwa kaboole iyo kuwa baadicadde oo deris la ah wuxuuna qismigu baaris iyo xog raadin u tegay dhulkaas dhexdiisa asigoo in badan ku noqnoqday waraysi dheer kadib qismigu waxaa u soo baxday inuu dhulkaas yahay caam hadda ka horna ay wada xayireen si ku meel gaar ah labada walaayo ee shabeellada dhexe iyo hiiraan sidaa daraaddeed waxaa mar labaad la xayiray dhulkii ay horay u wada xayireen labada walaaye ee kor ku xusan dhulkaas oo soohdimihiisu yihiin sida hoos ku xusan ballicu waa kun iyo shan boqol oo mitir laga bilaabo buundada keliga xaani ijaabo ilaa aarjanihii hore ee maxamed hindi dhinaciisa koonfure dherarkiisuna yahay laba kun iyo shan boqol oo mitir laga bilaabo isgoyska waddadii hore ee ceelbaraf iyo tancalaag ilaa garaska baldooska jihada bari waxaana dhulkaas la xayiran keliga laga bilaabo buundada ilaa dhinaciisa bari oo ku eg dhulka xayiran sababta dhulkaa loo xayiray waa inuu yahay caam sababta dhulkaas loo xayiro waa inuu yahay caam dhulkaas ilaalintiisa iyo bixintiisa waxaa iska leh maamulka islaamiga ah ee uu hoos tago haddii loo baahdo qismiga wuxuu fiiriyey masaalixada caamka ah ee inaysan dhibaata ka imaan macnaha dadka muslimiintaa dhiiggooda oona isku daadan oo la isku xadgudbin qofna qof kale ouna ku dilin waxa una lahayn qof kasta wuxuu leeyahay maalkiisa qaaska ah wixii intaa ka soo hara waxaa mas-uul ka ah maamulka islaamiga ah dadka muslimiinta ah waxaa ka dhexaysa ama waxaa ka dhexeeya saddex arrimood dhaaqa biyaha iyo dabka waxaana u daliil ah xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam annaasu shurakaau fi halaahin alkalaa waalmaa waannaar beesha kaboole dhul caam ah ma bixin karaan mana iibsan karaan waxaa kaloo la ogolayn iibiye iyo iibsade dhul caam ah dhammaan dadkii ku xadgudbay dhulkii horay loo xayiray ayagana waxaa ayagana wuu ka xayiran yahay cid kasta oo ku xadgudubta go-aankan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan liiska goobjoogayaasha bayaankan kow odayaasha xawaalle cabdiraxmaan xiirey barre naqiib laba muumin maxamed qorey nabadoon saddex maxamuud maxamed barqadle nabadoon afar ciise xuseen ciise xasan xuseen nabadoon shan cabdiqaadir xaaji macow waa suga nabadoon lix xuseen nuur cabdulle nabadoon toddoba xuseen barqadle cala sow nabadoon sideed yuusuf axmed maalin nabadoon sagaal ciise cabdi maxamed nabadoon toban cabdulaahi xaaji cali rooble nabadoon odayaasha abgaal fiidow kow fiidow cumar dheere nabadoon labo shaxr muuse cali nabadoon saddex mukhtaar calasow sabriye nabadoon afar cabdulaahi maxamed cadow nabadoon shan muxudiin muxudiin cabdiraxmaan fari nabadoon lix axmed maxamed cumar nabadoon toddoba axmed cabdulle taxob nabadoon sideed xasan maxamuud xasan nabadoon sagaal xaashi jimcaale indhoy nabadoon toban maxamuud tifow weydow loo yaqaan bushkaleti nabadoon saddex odayaasha kaboole maxamed xuute abaadir nabadoon laba maxamed cumar cabdi nabadoon saddex ciise cumar yunis nabadoon afar yuusuf ibraahim cumar nabadoon shan cali xasan arwaax nabadoon lix cumar nuur maxamed nabadoon toddoba saalax faysal geedi geelle nabadoon sideed cusmaan maxamed mahdi nabadoon sagaal muuse yaaquub bareey beerey nabadoon toban tarax maxamed cabdi nabadoon afar goobjoogayaasha labada walaayo waaliga shabada dhexe sheekh yuusuf kaba ku dukade iyo waaliga walaayada hiiraan abunabhaan naftayda iyo naftiina dhammaan waxaa un dardaarmayaa taqwada allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah naftayda iyo naftiinaba intaa waxaa kaloo noo raaca in loo hoggaansamo shareecada islaamka in loo hoggaansamo dadka ulul amriga ah ee meesha lagu nool yahay degan xakuma qofka degano waa inuu ka amar qaato dadka muslimiinta waa inay dhanniga isu wanaajiyaan walaalkaa muslima waa inaadna xumaan ka malaysan ilaa adigu aad kala kulanto la kulankaas oo ah mid loo qaateena hoose adiga u taqaan keliya aan ahayne sida shareecada islaamka u taqaan ah wabilah towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib odayaasha beelaha abgaal iyo xawaadle ayaa waxay ballan qaadeen inay oofin doonaan qodobadan si diran ayayna u soo dhoweeyeen heshiis kala dhex dhigay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sadaq allahu alcadiim halkan xafladda lagu soo gebagabeeyey heshiiskaas ilaahay baa ku mahadsan mar labaad haddana ilaahay baa ku mahadsan aada iyo aad ayaa loo asiibay waana ku qanacsannahay ilaahay baa ku mahadsan guddiga qismiga musaalaxada go-aamadii soo gaareenna samcan wadaacnaan leenahay waan soo dhoweynaynaa waa uga mahad celinaynaa xaqaa ilaahay waafajiyey annagana waa ku garab siinaynaa guud ahaana muslimiinta masaalaxa khayra dhexdooda allaha dhigo ilaahayna isku soo dumo insha allahu aada iyo aad ayaa arrintaas ugu faraxsannahay waana ku qanacnay shacabka hayama shacbiyaalka iyo dadka ehela oo aan ka nimid iyo dadka la dirisaba waxaan u sheegaynaa in xaqii la waafaqay nin dhul u noolaaday oo mawaad ka baxay oo milkiya oo utaama oo malkigii sharciga kusoo arooray laga xayiro ma jiro dhulkaas inuu caam ahaa dhulka muslimiinta uu ka mid yahay muslimiintu aysan kala lahayn run bay ku sheegeen xaqiiqana waaye go-aankii ka gaareenna waan ku qanacsannahay wasalaamu calaykum waraxmatullah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd yaquulu llahu subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبل ما تعملون صدق الله العظيم أيها الأخوة waxaan maqlaynay wixii aan u joognay beryahan aan halkan u fadhinay isugu nimid waana loo dhammaystiray alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan intaas dabadeed waanu soo gebagabooday haddii noo soo gebagaboodayna waxaa naloo sheegay waxa ay ku gebagaboodaan naloo sheegay waxaana nagala rabaa annagana inaan fulino oo aan hawshaas aan wax ka qabanayna ka run sheegno annagoo aan fulino dhegaysanno layskunaan xadgudbin waana aqbalna hawshaas taxta wilaayana awil baan ahayn marka insha allahu tacaala waxaan kusoo koobayaa inaan wax iska maqalno wax wanaagsanna laysku dirisaysto layskula jiro lagu walaaloobay insha allahu tacaala intaasaan kusoo gebagabayna wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taasoo ah maaragtay mid aan aada iyo aada ugu baahneen unan oonneen ma ahan oonka biyo kalix looma oonaado waxa ayaa loo oonaadaa diinka islaamka waxa ayaa loo oonaadaa sida biyahoo kale waxaa loo oonaadaa baahida bulshada iskugeynta islaamka muslimiinta ayaa maaragtay loo oonaadaa aada iyo aad anigoo ah biisha kaboolo tuurida iji waan ku farxnay intii islaam ah ee ila socota iyo anigaba aad iyo aadaan ugu farxnay dhulkaa kaa ah oo la ajli islaamnimo iyo dhiig kala xirid iyo buraarijin muslimka ay inagu soo baxeen waan ku faraxsannahay aad iyo aad waxaana doonayaa anbaba aan isleeyahay anba intii ila jecel oo la jeclaanaya dhulkaas inuu sidaa aad iyo aad xayirkiisa iyo waxgeedkiisa waxtarkiisa nidaamka islaamka kugomashada aada iyo aad ayaan u faraxsanay wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabadii sheekh guuleed abuunabhaan waa waaliga walaayada islaamiga ay hiiraan munaasabadda ayuu isna ka hadlay labadan beelood ayuu si gooni ah ula dardaarmay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsali allah wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicamka iyo barwaaqada ilaahay uuna siiyey baan kaga mahad celinaynaa bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala dhammaan dadkii ka qayb qaatay musaalaxadan qiimaha badan oo ay ugu horeeyaan ragga walaalaha ahoo ka socda qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka xarakatu shawl mujaahidiin aad baan ugu mahad celinaynaa dadaalkii iyo juhdigii iyo wakhtiga dheeraa oo ay ku bixiyeen ka go-aan gaarista qadiyaddan runtii dadka muslimiinta oo deegaanka jooga dhibaatada iyo murugta ku haysay oo khaasatan wilaayaadka islaamiga ah iyo dadka ay mas-uuliyadda dhibayso oo beelaha ka tirsan waxay ahayd howl ku culus in wax un la isaga ogaado waxna laga gaaro wax aada loo doonayay ahayd allihii walaalaha waafajiyey oo ku guulaysiiyey go-aanka inuu soo baxo waxa aan leenahay jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum ragga beelaha ka socda ikhyaartao meesha fadhiya saddexda beelood oo walaalaha ah oo wada dhashay oo muddada u sabreeyey fadhiyey go-aankii ka soo baxay qismiga markii aada loo baaray wax badanna ay runtii isku dayeen in ay gaaraan xaqiiqada dhulkaas iyo waxa ku saabsan qaabka quruxda badan oo runtii wejiga furan qofka waxa uu sheegayo waa laga shucuuri karaa soomaalidu waxay tidhaah weelba wixii ku jiru shiifaa ragga hadlayey iyo siday u jawaabeen ilaahay baa og xaqiiqda dhabta ah laakiin waxay u muuqatay si dhaba kuwo wax u qaatay adinkana waa idinkaga mahad celinaynaa awalba dantaan waa wada lahayn raggaa walaalihiin oo meesha ka shaqaynaya iyo adinkaba isku dan baad ahaydeen badbaadada dadka muslimiinta ah iyo xuquuqda isku leeyihiin in la ilaaliyo oo aan la isku xadgudbin oo uuna qofna qof wax u geysan hadday tahay xagga xurmadiisa xagga xoolihiisa xagga dhiiggiisa intaba ayay ahayd adinkana waa idin mahad celinayna jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum kulamaadka noocaana iyo musaalaxaadka sidaan oo kale ah wax tiro badan weeye maanta hadda taariikhdu waa labaatan iyo kow bisha toddobaad sanadka kun afar boqol afartan iyo kow isla sanadkan bishii bishiisi shanaad siddeed iyo tobankeedii halkaa hadda aan fadhinaan fadhinay labadaa beelood oo walaalaha oo abgaal iyo xawaadle oo wada dhashay ayay arrintooda halkaan ahayd oo geel fara badan baa meeshaan lagu kala gadoomay xuquuq kale oo tiro badanna waa la kala xambaaray waxaa dareemi kartaa marka shan iyo tobankii bishii shanaad iyo labaatan iyo kowda bisha toddobaad farqiga yani waktiga u dhexeeya wakti aada u kooban weeye dadaalka iyo juhdiga iyo isku dayga inta uu la eg yahay qofka muslimka ah oo wax u shucuuri kara waa wax uu dareemi karo dadka xarakada waxay samaysatay caadaad aad u fiican bay ku shaqaysaa hadda markii la idiin yeeray oo raggiinaas meesha fadhi khiyaartahoo saddexda beelood ka socdo beesha abgaal xawaadle walaalahood reer kaboole markii la idiin yeeray hadal laidinkuma bilaabin ilaahay baa laidin xusuusiyey subxaana wa tacala culimaa laidin keenay duruus baa laidin bilaabay shala markii shan iyo siddeed iyo tobanka halkaanu ku kala tegaynayna markaa iska timaadeen oo dadkii faraha badnaa halka kusoo xarooday ayaguna sidaan oo kale duruus loogu bilaabay waxaan dadkan la yidhaha dhaqanka waa in la tijaabiyo ma jiro dhaqan soomaaliyeed dadka maanta xujada ugu badan dadka soomaaliyeed oo nool oo jooga xujada ugu badan iyo diin usheega ugu badan dadka qabo oo ilaahay uu calfay waa dadka dhaqanka ah weeye xaajo yar baa imaanaysa wax yar bay isku qabanayaan waa waa la wacdinayaa duruusaa loo dhigayaa culimaa loo keenayaa berri bay imaanaysaa shalaa la wacdiye male duruus iyo diin baa loo sheegayaa marka waxaanba u malayn hadda ka damba laba unbay mid noqon doontaa dadka nuqabada iyo nabadoonada iyo dhaqanka iyo waxgaradka beelaha soomaaliyeed oo wilaayaadka islaamiga dhulka ay joogaan ku nool in ay burqadaan oo istashaadiye un ay ka dhacdo oday hebel waa tegay istashaadiyo galay meesha hadda wiilasha la sheegaya oday hebel baa galay oday hebel baa galay inay ka dhacday iyo cid dambe oo nabadoon sheegataba in la waayo leanno nabadoon haddii waxaasoo diin inta lagu shubay oo waxaasoo dhan loo sheegay in la yidhaha war qofka hadduu nabadoon noqdo wax ma galaane qof walow nabadoon ha isku noqon iyo in xeradiinna loo soo bato oo markii la arko khayrkiinna iyo wanaaggiinna iyo sida wixii la idiin sheegaya aad u aqbasheen ood u qaadateen in dad badan ay ku daydaan ama in ladaka carara moorada iyo xerada ay ku jirtaan oo xerada nabadoon ah labadaasay mid noqon doontaa leanno khayr u sheegidda wax fara badan baa laidiin sheegay intaa kadib anu warkayga waa kooban yahay walaalihii iga horreeyey baa wax badan yidhi dad walaalo ah oo muslimiin ah oo atir iyo dhalasho walaalo ku ah oo diin iyo islaamnimo iyo iimaan walaalo ku ah oo deris iyo deegaan walaalo ku ah oo xidid iyo wixii ummadda muslimiinta dhex mari jiray walaalo ku ah oo muxuu ahaa asdiqo iyo waxa loo yaqaano wadaynimada iyo macrifada gaarka ah iyo wax badan oo islaamkeenna uu qabo walaalo ku ah baa tihiin waa la baraarugay wixii waa la arkay walaalihiin waa idiin taagan yihiin waxaan la fulinayo oo laydinkugu sabrayo oo maalka loo bixinayo oo juhdiga loo bixinayo oo dadka kabaha u goynaya raggii ku lugeeyey beerahaas cagahooda waa wada siiteen dhulkaas meeqaa taqriiban meeqay yidhaahdeen afar iyo toban maalmood bay ku jireen in ay xaqiijiyaan waxaan meesha waxa ka jira afar iyo toban maalmood oo la lugaynayo oo muxuu ahaa aad aragteen cadowga ilaahay inta uu u jiro cadowga ilaahay qoriga la soo rido waa soo gaaraya meesha ay nimankaas afar iyo toban maalmood ku jireen cagahooda waa siibteen maxay rabeen ma lacag baa meesha u taalla ma gabdhaad siiseen ma adinkaydan ahaayeen yacni wanaagga intaa la eg iyo khayrka intaa la eg inaan garan weyno oo aan fahmi weyno oo dad qallafsan oo soo taagan waxaas wax qiimo ah ma aha وإنا برارجنا وإنا ما تقدم بالله إذين صوت دين عدد المصالح ولا فهمتين ولا برتين annaga muslimiin baan nahay diin baan leenahay waa wada dhalannay kalama maarano kalama guurayno dadku day kala tagayaan xitaa macno wey mugta dii la kala tagayo marka waa in aad fahamtaan oo maanta ka dambow aan dad musaafiriin oo walaalaheena aysan nagu dhiboon oo wixii annaga dhexdeenna ah annagaan iska xallino qodobka labaad oo aan raba inaan idhaahdo waxaa weeye sida aad maqlaysaan horayna ay u ahayd dhulkaa la isku haysto wuxuu ku yaalaa wilaayada islaamiga shabeellada dhexe wilaayada islaamiga shabeellada dhexe beelaha degan oo muslimiinta ah ayay saddexdan beelood ka mid yihiin iyo beelo kale oo muslimiin oo tiro badan oo aan saddexdiinna ahayn maamulka islaamiga ahoo wilaayada shabeellada dhexe xukumo oo kitaabka qur'aanka wato ayaa wixii ilaalinta meeshaas ilaalinta meeshaas dhulkaa caamka ah oo muslimiintu leeyihiin oo aysan kaboolo lahayn oo abgaar uusan lahayn oo aysan xawaadla lahayn oo guule iyo kaba ku tukada aysan lahaynee muslimka leeyahay ka warqabkiisa iyo ilaalintiisa iyo qufmeel ugoyntiisa iyo sida loogu nafcin lahaa waxaa ka mas-uula wilaayada islaamiga shabeellada dhexe war dhulka kan inuu xayirnaado oo uu saan ahaado iyo in dadka muslimiinta ay ku nafciyaan yaa hadda manfaco roon yaa maslaxo roon wilaayada islaamiga iyo dadka meesha degan ayaa waxaasu iska leh haddaad maanta hadda iswaafaqdaan oo wilaayadiinni adinka qorshe la imaadaan oo la yidhaha war hebelow adna halkaa bannayso adaa iskale inta oo wilaayada dukumiinti ku siiso soo sharci maaha wuxuu waaba intaanba culaysba maba jiraba annaga marka mashaqi iyo balaayo inaan ku baabaanna maaha qodobkaana waa in la dareemo waxaan ku khatamay anu waxaa weeye warkayga waxaa la gaaray yaan la jibin waxaa hadda lagu heshiiyey oo walaalaha soo jeediyeen adinkana aqbasheen dukumentigeegina aad haysataan yaan hebel baa berri ku jira yaanan maqal reer hebel ayaa berri ku jira war maxaa ku gelinaya adiga miyaadan muslim ahayn adiga miyaadan muslim adi meeshaan waa la ballamaye yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu بالعقود والإله سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الله سبحانه وتعالى أنك ضد مسلمين ونقد لقي ضد وفاء وأنا نقولنا وحال لقب الله ومسجدك وماشان كجرنا وبيد الله سبحانه وتعالى هل كان كجرنا وبيد الله وإن aad ixtiraamtaan go'aanka walaalihiin soo saareen idinkana aad aqbasheen khayrkana aad u aragteen sida daahirkiina ka muuqato waa inaadan ku dhibin wilaayaadka islaamiga iyo dadka muslimiinta walaalihiina waa inaadan isdulmin walaalahana reer kaboole waa inaan lagu dhex arag shinnida ha saarin haddii lada dho ma saari kartaan ha saarin xitaa haddii lada dho shinnida wilaayada hadda idinka joojisa ka bixiya shinnida aad geedaha saaranaysaan hawdkeeda abgaal waa inaan lagu dhex arag xawaadla waa inaan lagu dhex arag ninkii shalay geed ka goy maanta kama goyn kartid kaan shalay geed ka goyno maanta adiga kama goyn kartid ha la daayo dhulka ilaahay muxuu u bannaan yahay wixii dhulka caamka oo dadka u dhexeeya uu lahaa maxay ahayd nin baa arig daaqsaday haddii arigaas la daajiyo ay maslaxada tusaysa in ariga laga joojiyo oo wilaayada islaamiga u muuqato ariba inaan la daajin xitaa waa laga joojinaya fuliya wixii idinkula ballamay ilaahay dartiina ha idinka noqoto annaga dad aan jecelnaho walaalana ha tihiin annaga iyo adinka dadkiina dhaqanka oo ikhyaartoo meesha fadhiya diintan islaamkoo la idiin sheegaya dadkeeda dadkeedaba waa adinka dad kale ma jiro ma dhulkaa la ma dhulkaa la qodi dhulka lama qodayo anuu marka hadda waxaan leeyahay wixii hadda ka dambeeya waxbaan meel baan soo gaarnay waxbaan fahanay waxbaan aragnay wixii waa aragnay maanta waad kala nabad qabtaan sanadkii aan soo dhaafnay iyo wixii ku dhawaayay o dhan waxba idin kama dhiman waxba idin kama dhaawacmin xoolo lama kala xadin xoolo lama kala dhicin waxba ma dhicin arradu waa nabad war rabbi ha laga baqo oo garashada ha la kordhiyo oo wixii hadda ka dambeeya dhaqankii wanaagsanaa iyo darisnimadii idiin dhexeey jirtay abtii hadda ha la raadi war abtii waxaageed ku dambaysay war sodogo waxaageed jirtay war ninkii aan gabadha iga qabay oo aan odaga xaggee jirtay raggii wadaayiga eeseeqada ahaan jiray war xaggeebay ku dambeeyeen dadkii hala isbaadi doono markaan bis waa dhammaatay culays dambe ma jiro maanta ka dambow yaan iclaanka nagala maqlin ceeb weeye maanta ka dambow iclaanka in nagala maqlo bani aadan baan nahay waa ku fikirna wixii naga halaabo gacmo geel jireed hoosaa loo dhaqaa aan hoos u dhaqanna wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum dhegaystayaal munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa sidoo kale laga jeediyey kelimada kala duwan habeenkii nagu soo aadan hadduu wallaha qadar waxaad dhegaysan doontaan codad uu ka mid yahay oo liga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sharciise kaba ku tukada oo isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan guddoomiyaha maxkamadda hiiraan ee maamulka hirshabeelle oo cabasho ka muujiyey guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban isla maamulkaas kaasoo sheegay inuu xabsiga ka sii daayay maxaabiis badan balse markaan aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho taliya mas-uulka ah mid ka mid a xeryaha ciidan oo ay dowladda federaalk ah ku leedahay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka cabanaya qashin badan oo uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku soo daadiyo xeradaas agaaradeeda taliyaha oo hadlaya ayaa wuxuu sheegay in xeradan ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan halis dhanka caafimaadka ahna ay dareemayaan maadaama nadaafadooda ay aad u liidato islamarkaana ay dhibaato badan ku hayaan maamulka gobolka banaadir hadalkan ayuuna jeediyey waxaan rabaa inaan halkan ka soo daayo cabasho uu qaba ciidanka cirkas oo muddo afar sano ah ka cabanayay dowladda hoose ee gobo ee xamar iyo gobolka banaadir laga soo bilaabo tu- laba kun iyo shan iyo tobanka ilaa hadda maalinba meel soo joogtay in wasaqda ka timaada digfar ama maga- hordan oo dhan ay xerada ciidanka cirka soo gasho madaxdii kala dambeysay ee gobolka banaadir mid aanan u tegin ma jiro gudoomiyaha gobolka banaadir ee hadda cusub mahmuud cumar finish warqad qoraal ah ayaan u geeyey markii uu la magacaabay intaana waxaan ka cabanaynay wasaqda ka imaanaysa magaalada xamar oo xerada ciidanka cirka soo gelayso oo ciidankii iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhibaatada ku haya waxaa la yidhi "Ha- waa maareynay wax la maareeye ma leh wixii oo dhan waxaa lagu soo daayay xerada ciidanka cirka annagoo og xaaladda hadda jirta iyo khatarta caafimaadoo jirta ayaa waxaan cabasho heer sare ah ka muujinaynaa dhibaatadana haysata oo xeradii ciidanka cirka ay wasaqdii ama qashinkii swiijkii ka imaanaya magaalada xamar ay ku dhex jiraan ay soo galeen ciidankiina iyo xaruurtooda iyo xaasaskoodana ay dhibaato ku hayso gobolka banaadir saaka u dambeysay afar goor ama shan goor baan taleefon diray cid iga qabanaysana male cid tixgelinaysana male sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa waan codsi dheer ku jeedinayaa in arrintan wax laga qabto oo dadka xeradaa degan ciidanka kala duwan ciidanka cirka gaadiidkii muusikadii xaasaskoodii caruurtoodii ee xeradaa ku jira khatar ay ku jiraan arrintaa waxaan codsanayaa in si degdega wax looga qabto ama aan ka hadlo ee waxay ahayd in la xaliyo wadahadal lagu xaliyo laakiin waa ka quusanay dariiq kastaan maray meel kastaan la hadalnay si kastana waxba waa ku suurogeli waayeen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan guddoomiyaha maxkamadda hiiraan ee maamulka hirshabelle ayaa ka cabanaya guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulkaas guddoomiyaha maxkamadda uu lagu magacaabo cabdiraxiin takow ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle uu xabsiga kasii daayay maxaabiis badan oo ku xirnaa xabsiga magaalada beledweyne kuwaas oo uu sheegay in lagu haystay dembiye kala duwan haddaba labadan guddoomiye ayaa xurguf ka dhexaysa waxaana mid walba midka kale uu ku eedeynayaa in dadkan uu gardarra ku haysto waa kan guddoomiyaha maxkamadda hiiraan ee maamulka hirshabelle oo cabashadiisa gudbinaya dulqaad badan baan samaynayn laakiin waxaa maanta dhacday inay een, aan sugi waynay markaas waxyaabaha aan u dulqaadanaynay ay maanta ay ka duwanaatay oo ah in amni dara gobolka uu ka dhaca ay ka mid tahay in maxaabiis dembiilayaal oo xukuman iyo kuwa dembi ciqaabeed ku eedaysan oo ruumaan garaysan maxkamadaha madaniga ay ruumaan gareeyeen ay xabsiga ka sii daayeen guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha asluubta marka adiga mataqaanaa maxaabiis ilaa een, tobaneeye ah ayaa xabsigii ooda laga qaaday walaalow een, firi max- maxbuus xiran ee maxkamad u xiran shaqadii maxkamadda ay lahayd gobornatooro gobol ma sii dayn kara maxbuuskaas een, mataqaanaa eh, tuuganimaa kamid ah waxaa ka mid ah qof dooreeyey qof geliyey ayaa ka mid ah dembiye adiga dil aanan ahayn oo ka yar sababta u sii dayay guddoomiyaha gobolka waxa weeyaan guddoomiyaha gobolka mar alla markii garsoorkaas iyo maxkamadahaas la furaayo marnaba mataqaanaa wuu ka dhiidhinaya ma uusan rabin taa marka waxay u ekeed in cadaalad iyo sharci guddoomiyaha gobolka wuxuu ka hor imaadsanaa garsoorka gobolka hiiraan ka shaqaynaaya
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhow waxaa waraysyadoo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid lamida intaan dib ugu kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أمامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي